نعم بارك الله فيكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إخواني waxaan aad iyo aad idinku salaamayaa salaantaa sharafta badan ee ilaahay jalla wacalaa uu inoo sharciyeeyey oo ah salaan aad u qiimo badan khayr adduunyo iyo mid aakhiro oo badanna uu ku jiro ajar adduunyo iyo mid aakhirabana laga helaayo kana wanaagsan wax badan oo maanta dadku ay isku salsalaamaan waxa aan caawa jecelahay inaan wax ka tilmaamo wixii ilaahay jalla wacalaa uu iga garansiiyo wakhtiguna uu inoo saamaxo mawduuca ciwaankiisa aad aragtaan ee ah sifaadkii nebiga sala allahu calayhi wasalam ee abuur ahaaneed iyo qaabka ilaahay jalla wacalaa nebiga uu abuuray calayhi salaatu wasalaam iyo wax ka mida dhaqankiisii wanaagsanaa ama sifaadkiisii dhaqan ahaaneed ee qayimka cadiimka ahaa ee ilaahay jalla wacalaa uu siiyey ilaahay uu ku maamuusay rasuulka sala allahu calayh wasalam ilaahay uu dabeecad iyo dhaqan uga dhigay mawduucan ujeeddada ama ujeeddooyinka aan ka lahaa waxaa ka mid ah in dadka muslimkaa la baro amaseba lagu baraarujiyo bal inay wax ka garan karaan ama ay aqoonsan karaan nebigoodii calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam sidee buu u eekaa su-aasha haddii lagu weydiiyo ama ay naftaaduba isweydiiso bal inaad jawaab u heli karto waxaa runtii ceeb ah in ilaahay jalla wacalaa uu inoo soo diro rasuul ilaahay uu diro kii ugu sharaf badnaa khalqiga ilaahay jalla wacalaa uu abuuray kii ugu karaamada badnaa oo ah nebigeenna calayhi salaatu wasalaam ugu akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsanaa wa maca daalika in badan oo maanta dadka muslimiinta ka mid ahi aanay aqoonin amaseba ka jawaabi karin su-aasha ah nebigu calayhi salaatu wasalaam sidee buu abuur ahaan u eeka nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam sidee buu abuur ahaan u eekaa wax badan oo akhlaaqdiisii iyo dhaqankiisii wanaagsanaa ka midana waxa ay muslimiintu maanta kaga sugan yihiin ilaa intii ilaahay u naxariista mooyaane khaflad iyo mooganaan ayay kaga sugan yihiin sidaa awgeed waa muhim aad iyo aad bay u muhim tahay in qofka muslimka ahi uu aqoonsado uu barto uu garto sifaadkii nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo dhaqankiisii fiicnaa iyo muuqiisii iyo muuqaalkiisii siduu u ekaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa taas yacni waxyaabaha muhimmaddeeda tilmaamaya ka mid ah waxaa ilaahay jalla wacalaa kitaabkiisa uu inagu faray rasuulkiisuna sala allahu calayhi wasalam shareecadiisa ama sunnadiisa in badan naylagu faray in nabiga calayhi salaatu wasalaam aynu addeecno inay addoonka sacaadadiisa iyo badhaadhihiisa iyo barwaaqadiisu ay ku jirto sunnada nebiga sala allahu calayh wasalam iyo hadyigiisi iyo diintii uu la yimi ee qawiimka ahayd inuu raaco uu ku tooso taas ayaa aad nusuus badan ugu soo aroortay waxaana macruufa haddaad ama aad ku dayato waxaa lagama maarmaanaya inaad taqaano qofka siiradiisii iyo dhaqankiisii iyo muuqiisii iyo muuqaalkiisii iyo akhlaaqdiisii iyo wixii astaama uu lahaa si aad u raacdid oo ugu dayatid haddii aad taa jaahil ka tahay ku dayashadaada naqsi ayaa ku sugnaanaya kolba inta uu leegyahay baanu naqsigaasi ahaanayaa jahligaagu aad dariiqadiisa ka jaahil tahay wuxuu yidhi ibnu qayim raximahu llah wإida kanat sacaadat اlcabdi fi daarayni mucalaqaة bhadyi الnabiyi slى اllahu عalayh waslama fayajib عalى kuli man naصxa nafsahu وaxaba najaataha وsacaadataha an yacrifa min hadyihi wasiiratih وshأnih ma yukhriju bih can اljaahiliina bih wydkhulu fi cidaadi atbaacihi washiicatihi waxizbih wاnnaasu fi hada bayna mustaqili wmustakdir wmaxruum wاlfadl byadi اllahi yu'tiihi man yashaءu wallahu du lfadl اlcaظiim wuxuu leeyahy ibnu qayim raximah llah fii kitaabihi zaad almacaad haddii qofka sacaadadiisu ay ku xidhan tahay barashada iyo garashada iyo aqoonta uu yeesho hadyiga nebiga sala allahu alayh wasalam iyo dariiqadiisa waxaa qof kasta oo naftiisa u nasteexeeyey oo wanaaggeeda raba badbaadadeeda iyo badhaadhaheedana raba waajib ku noqonaysa inuu nebiga sala allahu alayh wasalam siiradiisii iyo hadyigiisii iyo dhaqankiisii uu ka barto wuxuu kaga baxo dadka jaahiliinta ka ah baabkaas kuna galo ama u sababa inuu ku noqdo yacni uu ku biiro tirada dadka nebiga sala allahu alayh wasalam raacday iyo shiicadiisa iyo xisbigiisa iyo kooxdiisana uu ku biiro dadkuna arrintaas waa ku kala duwan yihiin nin arrintaa ka fedho buuxsaday iyo mid faqri ka ah oo fadhomadhnaan ka taagan iyo mid maxruum ahoo ilaahay jalla wacalaa waxa weeyaan uu fadligaa kaba xarimay oo aan waxbaba ka helin oo laga qadiyey ayay u qaybsamaan buu yidhi arrintaasina waa fadli ilaahay uu siiyo ciddii uu doono ilaahay fadligiisuna waa wen yahay waana sidaa uu sheegay ibnu qayim raximah llah a'immatu ahli lislaam iyagoo masalada noocaasa dareensan oo waxa weeyaan yacni inay masale muhim oo cadiima tahay og ayay kutub aad iyo aad u fara badan waxay ka qoreen nebiga sala allahu alayh wasalam sifaadkiisii iyo shamaa'ilkiisii iyo waxa weeyaan qaabku u eekaa iyo sifaadkiisii dhaqan ahaaneed kutub aad iyo aad u badan oo kala duduwan oo cusuur kala duduwan la qoray ayaa laga qoray waxa weeyaan qadeedda noocaasa saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalamna maydaanka noocaas ah aad iyo aad ayay waxa weeyaan uga hadleen oo ay waxa weeyaan nebiga sala allahu alayh wasalam sifaadkiisii siday u eekaayeen aad bay uga hadleen saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam uguna bayaamiyeen dadka sidaa aynu sheegi doono nacam waxaa masa masaladan muhiimadeeda waxyaabaha tilmaamaya ka mid a ikhwaani barashada aad nebi maxamed sala allahu alayh wasalam barato shamaaishiisii iyo waxa weeyaan astaamihii dhaqaameed ee ilaahay uu siiyey iyo qaab qaab abuurkiisii aad baratid aad baratid nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu u eekaa waxa ay kuu tilmaamaysaa ama ku tusinaysaa rasuulka sala allahu alayh wasalam sifaadkiisii iyo malaamixdiisii iyo mandarkiisii iyo muuqiisii qaabku u eekaa iyo akhlaaqdiisa wanaaggeedii ayay ku tusinaysaa fawaa'idda ku jira ama muhiimadda ay leedahay baabkan iyo barashadiisu waxaa ka mid ah nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay sida saxiixu muslimba ku sugan uu yidhi man ra'aanii fi lmanaami faqad ra'aanii fa ina shayطaana laa yatamahalu bi aw laa yatashabbahu bi qofka i arkaa ee manaam iyo riyo igu arkaa waa i arkay buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam sababtu tahay shaydaanku iskuma kay shabaha buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ama isuma kay soo eekaysiiyo taasina waxa ay tilmaamaysaa hadduu qof nebiga sala allahu alayh wasalam uu ku riyoodo oo u idhaaha nebiga ayaan arkay oo riyo ku arkay qofka waxaa la weydiinayaa inuu sifeeyo cidda uu arkay haddii markaa qofkaasi uu sheego sifaadkii nebiga calayhi salaatu wasalaam aynu wax ka mida tilmaami doonno waxa uu noqonayaa qof nebiga calayhi salaatu wasalaam arkay haddii laakiin uu shaydaanku cid kale isugu soo matelo oo uu dabeedna u sheegtay nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam inuu yahay maadaama aynu sheegnay inaanu sifaada nebiga calayhi salaatu wasalaam ee dhabta aanu isku shabihi karin haddii qofkaasi sifaad nebiga sala allahu aleyh wasalam sifaadkiisii khilaafsan uu sheegana waxa uu noqonayaa qof arkay ama cidda uu arkay aanu nebiga ahayn calayhi salaatu wasalaam waxaa walaalayaal waxyaabaha tilmaamaya muhiimadda arrintan barashadeeda ama aqoon in loo yeesho ka mid ah waxaynu wada ogsoonnahay qof kasta oo muslim ah oo sunniya nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu jecel yahay inuu arki lahaa oo haddii la odhan lahaa maalkiisa iyo ehelkiisaba yacni waxaad dhaafsataa inaad nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam aragto mu'miniinta dhabtahay waa dhaafsan lahaayeen waana sababta ay uga fadliga bateen saxaabada rasuulka sala allahu aleyh wasalam dadka inta kale waayo nebi maxamed bay arkeen waa la noolaadeen diintii ayay ka qaateen waa u nusreeyeen xaqii ayay ku garab galeen rasuulka sala allahu aleyh wasalam bay ku indhadoogsadeen inay indhaha saaraan waa fadiilo ilaahay jalla wacalaa cid walba aanu siinin bal kuwa noolaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wakhtigiisii aanay ku guulaysanin oo ay waayeen oo muslimiinta ka mid ihi nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yihi sida saxiixu muslim ku sugan waladii nafsu muxamedin biyadih ilaaha nebi maxamed naftiisu ay gacmihiisa ku jirta ayaan ku dhaarte layaatiyanna axadakum layaatiyanna calaa axadikum yowmun walayarani waxaa idin soo mari doona maalin aanayduni arki doonin buri nebigu calayhi salaatu wasalaam oo layga kindhex qaban doono oo ilaahay xaggiisa aan u kici doono macnaha nebigu wuxuu ka tilmaamayaa inuu dhiman doono huma lian yaraanii axabu ilayhi min ahlihi wa maalihi macahum dabadeedna inuu arki lahaa ay uga fiicnaan lahayd oo uu dhaafsan lahaa ehelkiisa iyo maalkiisaba uu dhaafsan lahaa saasa u yihi nebigu alayhi salaatu wasalaam taasina waxa ay tilmaamaysaa in nebiga calayhi salaatu wasalaam dadka muslimiinta ah qaybo ka mid ihi ay tamaniyi doonaan marun inay arki lahaayeen nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam oo ay xataa haddii ay ku kelifto inay dhaafsadaan yacni waxa weeyaan ehelkooda iyo maalkooda inay samayn lahaayeen waxaa xadiiskaas ku macno dhow xadiiska nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi saxaabadiisa waxaan jeclaan lahaa inaan walaaladii arko wadidtu ani low ra'aytu ikhwaanii waxay dhaheen saxaabadii rasuulku sala allahu aleyh wasalam awalasnaa ikhwaanaka yaa rasuula allah miyaanaanu walaalada ahayn nebi maxamedow markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi antum asxaabii idinku saxaabadaydii ayaa tihiin walaaladayna waa kuwa ummadayda ka mid ah oo i rumayn doona iyagooni arag ayuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kuwa uu rasuulku tilmaamaayo yacni inay in badan oo muslimiinta ka mid ihi ay jeclaan lahaayeen inay nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam indhaha saaraan mar uun xataa hadday kalifayso inuu maalkiisa iyo ehelkiisa u dhaafsado walaalayaal aqoonta uu qofka muslimka ay u yeesho nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo akhlaaqdiisii wanaagsanayd iyo dhaqankiisii suubanaa iyo muuqiisi iyo muuqaalkiisii aadka u quruxda badna ee ilaahay jalla wacalaa uu dhammayska ka dhigay waxa ay ku saacidaysaa qofka muslimka ee wakhtiga nool inaanu dheg u dhigin waxbana aanay yeelin waxbana aanu ka soo qaadin oo aanay wax waxa weeyaan dacfiya iyo tamar darra weerarka faraa badan iyo cadaawadda aadka u xeesha dheer leh ee ay gaaladu maanta nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam kula kaceen ama aflagaada ha noqoto ama ha noqoto yani waxa weeyaan dacnin ay dacninayaan diintiisii ama cadaadin ay cadaadinayaan ciddii isaga raacday kullu haadaana waxay tilmaamaysaa cadownimada iyo waxa weeyaan xiqdiga iyo akhlaaq xumada ay asalka iyo siirka u leeyihiin gaaldaraaca u leeyihiin ee ay waxa weeyaan akhlaaqda ka dhigteen ilaahay waxa uu yidhi qad badat albaqdaau min afwaahihim wamaa tukfi suduuruhum akbar ilaah wuxuu yihi xumaantu waxay ka muuqatay afafkooda ayay saaran tahay cadhada iyo xiqdigu waxa ay qarinayaan ee ay isku celinayaan ee laabahooda ka guuxayay ka reemayaa ka badan buu ayuu ilaahay jala wacala leeyahy nacam waana sidaas ilaahay uu sheegay gaalo kuwoodii hore iyo intoodii dambeba waxay u fuuleen geed dheer iyo mid gaabanba inay rasuulka sala allahu alayh wasalam ay qariyaan oo waxa weeyaan sifaadkiisa ilaahay uu siiyey ay waxa weeyaan dadka ka teedaan xaqana ay dadka iyo dadka u diidaan inay raacaan laakiin taasi umay kordhin nebi maxamed sala allahu alayh wasalam ilaa sharaf mooyaane waxaanu ka dhigan yahay ninka nebi maxamed sala allahu alayh wasalam wax ka sheegaya ee gaalka ahi waxa uu ka dhigan yahay nin raba inuu ummadda qoraxda ka qariyo dee qof isla dayaxa ama qoraxda qarina oo ummaddu yaanay arkin oo dadku yaanay qorax iyo dayaxa arkina yacni waxa weeye inuu isagu caqli laawo yahay waa muuqataa walaalayaal rasuulkeenna sala allahu alayh wasalam sifaadkiisa abuur ahaaneed ee ilaahay uu abuuray waxay ahaayeen sifaad aad iyo aad u qiimo badan ilaahay nebiga alayhi salaatu wasalaam waa waxa uu ku karaameeyey inuu ka dhigay dadka kuwa ugu muuqa iyo muuqaalka wanaagsan uguna wanaagsan sifaad ahaan iyo astaamaha ilaahay uu siiyey ilaahay waxa uu nebiga calayhi salaatu wasalaam ka dhigay ama uu abuuray khalqi iyo abuur dhammays ah oo aan wax ceeba lahayn waxay culimmadu yidhahdeen ilaahay nebiga waxa uu siiyey jamaalan fi suura muuqa iyo muuqaalkiisu qurux dhammaystiran bay ahayd ilaahay waxaa kaluu siiyey quwatan fi lcaqli caqli aad iyo aad yacni rasiin u ah xikmad badan miisaaman ilaahay waxaa kaluu siiyey fasaaxatan fi lisaan fasaaxo iyo aftahannimo uu nebigu calayhi salaatu wasalaam xaqa ku caddeeyo waxa uu ilaahay siiyey sixatan fi lfahm fahmi aad iyo aad u qiimo badan ayuu ilaahay nebiga calayhi salaatu wasalaam siiyey waxa uu ilaahay nebiga siiyey sharafan fi nasab iyo cizo qoomkiisa uu ku leeyahay oo ilaahay waxa uu ka soo dhex saaray nasabkii ugu sharaf badnaa ilaahay waxa uu siiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam quwatan fi alxawaasi waalacdaa xubnihiisa awood iyo mug buu ilaahay siiyey ictidaalan fi alxaraka yacni waxa weeyaan miisaan ayuu ilaahay jala wacalaa siiyey uu isu miisaaman yahay xarakada iyo dhaqaaqiisu sidaa awgeed baa ilaahay waxa uu ka dhigay axsana annaasi khuluqan wa axsana annaasi khalqan dadka ka ugu akhlaaq wanaagsan uguna dhaqan wanaagsan ilaahay baa nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam doortay oo ilaahay wuxuu yihi warabbuka yakhluqu maa yashaau wayakhtaar haddii aynu tilmaanno nebiga calayhi salaatu wasalaam sifadiisii iyo muuqiisii wax ka mid ah waxa uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ahaa marka la eego xagga dherarka iyo gaabnida ama joogga nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay yidhahdeen saxaabadiisu waxa uu ahaa meel dhaxaad muu ahayn mid dheer oo dherarkiisa dadku ka yaabaan oo laga biyo diido oo dherarkiisu mulfit linadar uu yahayoo waxa weeyaan dadku ay ka ka yaabaan ah waxay odhan jireen dadka qaarkood waar waa mid dheero soq yacni mid dheera oo dharar lagu caayo nebigu alayh isalaatu wasalaam ma ahayn mid qas alayh salaatu wasalaam ma ahayn laakiin wuxuu ahaa mid labada u dhexeeya waana sifada ugu quruxda badan ee rag yeesho xag dherar wuxuu ihi anas ibnu malik sida bukhaari ku jirta rabiica ibn abi cabdiraxmaan wuxuu leeyahy samictu anas ibnu malik radia allahu canhu yasifu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam waxaan maqlay anas ibnu malik oo nebi maxamed sifaynaya anas waayo waa nin nebiga alayh salaatu wasalaam ama waa saxaabi aad u qiimo badan oo u shaqeeyey nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam toban sano yacni rasuulka waxa u yaqaanaa si aanay cidina u aqoon waxa uu yihi anas kaana rabcatan min alqowm nebigu meel dhexaad buu ahaa rag meel dhexaadkood buu ahaa laysa bitawiili lbaa'in mid dheer oo dherarkiisu xadka ka baxay mu ahayn walaa bilqasiiri mid gaabanna mu ahayn bara binu malik kadalik waxa uu yihi kana nabiyu sala allahu alayh wasalama marbuucan baciida maa bayna almankabeyn rag dhexdhexaadkood buu ahaa a mid garbihiisa xag garbihiisuna kala fogyihin buu ahaa waxa uu yihi cali bn abi aalib sida tirmidi ku sugan labada xadiis hore bukhaari ku yaalaane bisanadin صaxiix fi tirmidi nebigu wuxu yihi sala allahu alay wuxuu yihi cali bn abi aalib lam yakun الnabiyu salى allahu aleyh wasalam bاطawiili walaa bاlqasiir marka rasuulku salى allahu aleyh wasalam dhereer ahaan sidaas ayuu ahaa sidaa ogeed hadduu qofku idhaaho aniga nebi maxamed baan xalay ku riyooday siduu ekaadheh hadduu ku dhaha nin dheer buu ahaa waxba kama jiraan warkaas warkaas waxba kama jiraan aan cidaan nebi maxamed ahayn buu arkay nacam waxaa waa lay maqlayaa soo ma ikhwaani nacam xayaakum ullah aan rasuulka sala allahu aleyh wasalam saxaabadiisii waxay idhaaheen sida anas ibnu malik waxa uu lahaa laba gacmood oo mug ah laba gacmood oo buuxa oo laba kaf oo qurux badan leh kafkiisa iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam gacantiisa ama baayayd mid layina oo jilicsan oo baarid oo qabow waxau yihi anas maalik radia allahu tacaala canhu maa masastu xariiran walaa dibaajan alyana min kafi nabiyi sala allahu aleyh wasalam maan taaban xariir ka jilicsan ka naxariis badan nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam kafkiisii sala allahu aleyh wasalam waxau yihi abu juxayfa radia allahu canhu akhadtu biyadihi sala allahu aleyh wasalam nebi maxamed baan gacantiisa soo qaaday fawadactuhaa calaa wajhi wejigaygaan saaray fa idaa hiya abradu min athalji mise waa iyadoo ka qabow barafka maasha allah bukhaari labada xadiis ku yaalaan rasuulku sala allahu aleyh wasalam waxa uu lahaa laba yacni lugood oo dakhmataan ah oo waxa weeyaan yacni hilib fiicani saaran yahay labadiisa cirboodna nebigu calayhi salaatu wasalaam khafiif bay ahaayeen oo hilib badani ma saarnayn waxaanay taasi fududaysaa bay culimmadu idhaaheen qofku inuu cirbihiisu aanu hilib badani saarnayn waxa ay fududaysaa inuu socodkiisu sariic noqdo waxa uu yihi jaabir ibnu cabdillaah kama fi saxiix muslim kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalama manhuusa alcaqabayn nebi maxamed aleyhi salaatu wasalaam labadiisa cirbood laba baab yani laba cago lugo yani baabaco ama laba lugood oo buuxa ayuu nebigu lahaa alayhi salaatu wasalaam oo qurux badan wa fii nafsi lwaqti cirbihiisu nebigu alayhi salaatu wasalaam hilib badanay ma saarnayn rasuulka sala allahu aleyh wasalam dhabarkiisa waxaa ku yaalay ha yacni waxa weeyaan shaambad ay ku qoran tahay ama qeyb jurhkiisa ka mida oo soo baxsan oo aad xabadbeedoo wareegsan moodo oo ay ku taallo khaatamu nubuwa yacni waxa weeyaan shaambad caddaynaysa inuu yihi nebigu alayhi salaatu wasalaam inuu ugu dembeeyey nebi nebinimadii in isaga lagu khatimay waxaana hareeraheeda ku yaalay tima yaryar ayaa hareeraheeda ku yaalay waya saxaabadu radia allahu tacala canhu wuxuu ihi jaabir ibnu samura kama fii صaxiixi muslim ra'aytu alkhaatima bayna katafay rasuuli اllahi salى اllahu alيyه wasalam nebi maxamed sal sl labadiisa garab dhexdooda ayaan khaatimkii ku arkay mithla baydati alxamaama yushbihu jasada oo aad mooddo xabad beeda siday u wareegsan tahay u wareegsanoo shaambad saas oo kale ah oo jasadkiisa u eg buu yihi radia allahu tacaala canhu rasuulka alayhi salaatu wasalaam dherarkiisu caynkaas ayuu ahaa jirhkiisuna sidaas ayuu jidh naxariis badan u ahaa nebiga alayhi salaatu wasalaam oo labadiisa kaf laba kaf oo qallafsan aanay u ahayn oo qofka salaamaa uu ka dido bal saxaabadiisu waa kuwaas tilmaamaya in marka ay waxa weeyaan yacni intay gacanta nebiga calayhi salaatu wasalaam ama gacmihiisa ay qaadaan inay wejigooda saari jireen iyagoo jeclaysanaya jirhkiisa iyo qabowgiisa radia allahu sala allahu aleyh wasalam nebigu midabkiisu wuxuu ahaa midab casaan yacni waxa weeyaan midab caddaan xiga casaan ku jiro oo rasuulku sala allahu aleyh wasalam mu ahayn caddaan aanay ishu qabanaynin sida dadka qaarkood culamada qaarkood waxay idhahan nuuradoo kale nebigu mu ekayn ah ee rasuulku sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaa caddaan ay dhaxdo casaan uu barxo yacni maarin casaan xiga ayuu ahaa nebigu alayhi salaatu wasalaam oo bayaadka yacni xagga bayaadka xiga oo aan maarin madow xiga ahayn waana axsanu alalwaan waana midabada kuwa ugu qurux badan abu tufayl radia allahu tacaala canhu wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam abyada maliixa alwejhi nebi maxamed sal lla alay slam wuxuu ahaa mid cad oo weji qurux badan buu ahaa nebigu alayhi salaatu wasalam